barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efyemada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado waana saddexda bisha julaay sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeena duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah gabadh dhallinyaraha oo ka warramaysa xirfado aan gabdhuhu hore ugu shaqayn jirin oo ay ku shaqaysay haddaba maxaa ku dhaliyay inay go'aankaasi qaadato
waxaan arkay inay shaqadu ku xiran tahay garab iyo garabeeshan saasay tahay anigu nolosha kama dhicin laakiin waxaan isku dayay inaan qofka guulaysan karo oo shaqaysan karo inaan anigu noqdo waanan guulaystay waxaa noqday gabadha keliya ee bajaaj ku shaqaysa haddana reerkeeda maaraysa
waxaa kaloo aan idin haynaa tartan ciyaarta jeeska ah oo lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti dabcan sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka midhnaan doono intayn ku guda jirno barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta
abow midho deeqan rabow nolol miigan miftaaxa ladnaanta owlaad lama jirto intay mudaynba u sar midigtooda owlaad lama jirto
sidoo kale xubintii ciyaarahana waan idin haynaa marka hores ku soo dhowaada warkii dunida
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleesiya najiib rasaak ayaa maanta la xidhay iyada oo lala xidhiidhinayo fadeexad musuq maasuq oo balaayin dollar ah ila wareediya ayaa sheegaya in najiib ay maanta gurigiisa ku xidheen wakiilada guddida ka hortagga musuq maasuqa dalka maleesiya xadhigiisa ayaa waxa uu xidhiir la leeyahay lacaga lagala baxay hay-adda horumarinta dhaqaalaha ee dalkaasi ra-iisul wasaarahii hore ee dalkaasi ayaa waxaa la filayaa in si rasmiya dacwad loogu soo ogo maalinta arbacada ah waaxda cadaaladda ee maraykanka ayaa hore u sheegtay in afar dhibic shan bilyan oo dollar laga xaday hay-adda iyadoo a qayb ka mid ah lacagtaasi ay ku dhacday sanduuqa lacageed ee najiib fadeexaddan ayaa sida oo kale hogaamisay in isbahaysiga najiib ay lumiyaan doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii mey taasi oo ahayd markii ugu horreysay ee xisbigiisa laga adkaado tan iyo xorriyaddii dalkaasi ahayd sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobiyo kontonkii hase yeeshee nagiib rasaaq ayaa beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey
ilaa iyo saddex iyo toban dhallinyaro ah oo cayaartooy kubadda cagta iyo macalinkoodii ayaa laga helay god ay ku jireen maalmo dalkaasi tailan kadib markii la waayey meel ay cag dhigeen wiilashaasi ayaa mid ka mid ah waxa uu sheegay quusayaashii soo badbaadinayay in uu gaajaysan yahay halka mid kalena uu mahadceliyey qaybaha caafimaadka oo qiimeynaya caafimaadka dhallinyaradaasi ayaa waxay sheegeen inay daryeel caafimaad u fidin doonaan dhallinyarada ilaa iyo inta ay iskood u socdaan
duhur waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee v o a idinka imanaysa washington haatanna nairobi shaqala-aantu waxay ka mid tahay caqabadaha sannadihii ugu dambeeyey bay haystay dhallinyaro kala duwana taasi oo keentay in mustaqbalkooda ay saamayn ku yeelato iyadoo haddaba duruufahaasi ay jiraan ayaa dhallinyaro badani ay la yimaadaan dadaal ay shaqo ku abuurtaan islamarkaana ay noloshooda ku maareeyaan rayaan abuukar cali waa gabadh dhallinyaraha waxaanay magaalada muqdisho kaga shaqaysan jirtay xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin wadista gaadiidka nooca loo yaqaano bajaajta iyo weliba soo jillaabashada kalluunka rayaanoo hadda ku nool magaalada nairobi islamarkaana ku iibisa nuqullo ka mida buugaag ay qortay ayaa sheegtay inay caqabad kala kulantay shaqooyinka ay hore u haysay sida warbixintan ku sheegay wariyahayaga khadar maxamuud xareed
gabdhaha dhallinyarada ah waxa ay inta badan bulshada dhexdeeda kala kulmaan caqabado kala duwan oo ku salaysan dhaqanka soomaalida gabdhaha ayaa lagu liidaa inaysan qaban karin shaqooyinka qaar ee bulshada gaar ahaana sida kaxaynta gaadiidka fursadaha shaqo ee xafiisyada dowladda iyo shaqooyinka kale ayadoo taas beddelkeedna inta badan shaqooyinkaasi la siiyo ragga magaalada muqdisho oo ka soo kabanaysa saameynta dagaaladii sokeeye waxaa muddooyinkan aad ugu soo badanayey gabdhaha doonaya inay horumar ka gaaraan dhanka nolosha oo ay shaqaystaan rayaan abukar cali bajaaj waa gabar dhallinyaro ah oo aad u da'yar islamarkaana ah gabadhii ugu horreysay ee mooto nooca bajaajta ah oga shaqaysata magaalada caasimadda ee muqdisho xaafadda isliya ee magaalada nairobi ayaan kula kulmay waxayna iiga sheekaysay qaabkii ay markii hore ku bilowday shaqada wadista bajaajta bajaaj waxaa laigugu bixiyey waxaan ahaa gabadhii ugu horeysay soomaali ah ee bajaaj ku kaxaysa duleedka muqdisho haatana ku dhiidatay inay shaqaysato riyaan bajaaj sababtaas ayaa laigugu baxshay waxaan arkay inay shaqadu ku xiran tahay garab iyo garabeeshan saasay tahay anigu nolosha kama dhicin laakiin waxaan isku dayay inaan qofka guuleysan karo oo shaqaysan karo inaan anigu noqdo waanan guuleystay waxaa noqday gabadha keliya ee bajaaj ku shaqaysa haddana reerkeeda maareysa bajaajta marka inaad kaxayso goormaad bilowday waxaan bilaabay fiftiinkii agteeda adbishilabadakushtobanka agteedan bilaabay markaan kaxeeyay bulshadii igu buuqday markay gabar bajaaj kaxeynaysa la arka dareenka bulshadu wuu isbedelaya way igu buuqeen waxay dhaheen gabar bajaaj wadda waa akhlaaq xumo adiga markii keliga aad taha lagu takooro waad dareemi kartaa xanuunka ay leedahay iyo fulinimada kaaga imaanaysa saasay tahay anuu ku dhiiraday rayaan ayaa intii ay shaqadan ku guda jirtay waxay caqabado kala duwan ay kala kulantay qaar ka mid a ragga magaalada muqdisho ku kaxeeya mooto bajaajta saasay tahay dadkii markaan kaxeynayo ima dhiirigeliyaan oo gabar shaqaysanaysa ay duruufaha ii geeya ilama dareemaan ee waxay dareemaan keliya qofka keliya ee bajaajka wada inay gabar tahay loona diidayo mucaaradii badan baad leedahay haddana markaan bajaajka kaxaynaya ragga qaarkood damiirkooda wuxuu siinaya inay mootada intay igu soo ceeriyaan ay shil igeliyaan wuxuu yidhi haweenka guryihii aan uga soo tagna mid maalin maalmaha kamida la kulmay ma bajaajyadii nooga soo daba ceriiriyeen haddaanan shil ku gelin soo ani waxaan dareemay markaas qofkaas inuu herbaadiinimo ee u geynaysa iyo jaahilnimo inuu aniga intuu meesha iga dhiirigelin lahaa alxamdulilah waxaan taaganahaba inta i dhiirigelisaa idinka badan inta xumaysaba muddadii ay shaqadan haysay rayaan waxaa dhaqaalaha ay soo shaqayso ay ku maareen jirtay nolosha qoyskooda waxaa igu dhaliya an waxaan ahaa hooyaday anigaa u weynaa coradka hooyaday baan ahaa waxaan dareemay dhanka familigeyga in caqalad weyn ka haysata dhanka maareynta dhaqaalaha waan fekeray oo waxaan isdhahay familkaaga sidaad ku dhaqaalihii kusoo gelin lahayd uguna shaqay lahayd karti iyo hanaan fiicanna aad u gaari lahayd waa inaad shaqaysataa anigu waxbaan bartay ilaa high school baan dhameeyey waxaan ku fekerayay markaan kenya qaxriya qaxootigaan ku dhashay kenya markaan kasoo tegay inaan heer fiican soomaaliya ka gaari doono laakiin nasiib daro waxaan waan waaye shaqo ah bajaajka markaan kaxeeya haddana familkayga aan ka maaraynay dadka ilama dareemaan ee way aflagaadayaan saasay taa dhegjalaquma siiyo oo waxaa naqanaya qofkii laga guulaystay haddii aan warkooda sii dhegeysto rayaan sidee ku baratay sida loo kaxeeyo bajaajta wallaahi waxaan ku bartay horta qofku markuu duruuf hayso wax u muuqda ma lahan anigu hal doolar antaan raadiyo oon si aan ciri dhul meelan ka keenaba raadiyo aan qof waxaan leeyahay bajaajka iga kariiso hal doolar ilaa meeshaas isii geey intaa igeenaysna aan mootada ibaraan lahaa kadib markii ay caqabado waaweyn kala kulantay shaqadii bajaajta rayaan waxay go'aansatay inay noqoto kalluumaysato iyadoo badda ka soo jillaabanaysa kalluunka wallaahi markaan taas ka hadlo dad badanaa waxay dhahaan riyaanay adiga hal gabar baa tahay oo aada u da-yar sidee baad iskugu keentay inaad kalluumaysato noqoto inaad qoraan noqoto inaad bajaaj kaxayso horta markuu qofka wax sameynayo daruufa ku kalifto markaan aniga bajaajka wax ka waayay nolosha inaan ka dhaco oon dhaho bajaajkiyaan waday dadka way dhiirigelin waayeen oon iska tahriibi lahaa waxaan isdhahay fursado kale oo shaqo raadi waan raadiyey oo waxaan helay kaluumaysi meel kale oo aniga aaba ma haysanin bajaajka ii horeysay kaluumaysigaan ku biiray kaluumaysiga markaan ku biiray dadka ay dhiirigeliy badda kasoo baxay dhaheen bajaajkaygaan kusoo laabtay sidee ugu dhiiratay marka rayaan badda oo ay aada u adag tahay in ay qof dumar ka dhex shaqeyso wallaahi ani horta kenya qaxootigaan ku dhashay dabaal iska dhaaf xitaa weligay baaldi biyo ku dhex jiraan inta laygu dhexrido ku dabaalo layma dhihin ugu dambeyn adi dabaashi waxaan ku bartay muddo afar bilooda oo maalin nasanka dhiig kasoo daynaya maalin indhaha ka bararayay badda markuu qofka xatuu uu cad yahay way bahdilaysaa sidoo kale rayaan abukar waa qoraa da'yar oo soo saarta buugaag ay ka qortay sheekooyinkii nolosheedii iyo arrimaha bulshada buuggan waxaa la dhahaa hageynin guriga guldar aniga qoray wuxuu ka sheekeynayaa waxyaabaha guusha lagu gaaro maadaama aan horay bajaajna uga shaqeeyey badna ka shaqeeyay dad badanna aan la sheekaystay bulsho badan masjamacna aan soo dhexmaray dad badanoo waxaan arkay guusha dhankaba ka aaminsan haddii aanan hanti la haysanin inaana guul la gaari karin ani waxaan leeyahay marka buugana uga hadlayaa guusha kuma xidhna hanti iyo maal labadaba haddana waxaan ku leeyahay buuggan iskuday guusha wax walba waa iskuday aniga hadda rayaan hadlaya badda inaan ka shaqeeyo waan iskudayay marka iskudayay waan ku guuleystay rayaan abukar bajaaj waxa ay dhowaan isaga soo hayaantay magaaladii muqdisho ee ay ka shaqaysan jirtay kadib markii ay soo wajaheen caqabado dhanka ammaanka ah islamarkaana xilli habeen ah ay kooxo bustooleeda ku hubaysan oo gurigeeda u soo dhacay ay ku amreen inay shaqadan joojiso taasoo ku kalliftay inay isaga soo tagto magaalada muqdisho ani sababa muqdisho iga soo waday koley qofkii ereyadeydii dhegeystana wuu dareemi karaa ereyada sidatan ayuu dhacayaa anigu dayar baan ahaa dalkaygana waan jeclaa dadkayguna way jeclaayeen waxaan ka helay darajo waxay ii tumeen durbaan durbo waxa dhacay ma dhahdeen dad baa diidan dadaalka dadaalaha way dilayaan dayartana way dufaystaan dumarkana way darbeeyaan allow naga hay cadowga allow naga saar colaada allow nooga dhig dalkeena nabad nagaashana sii nacabka ka saar si aan ugu duulin dal kale anigu dooni mayn dal kale dabaal baa ii door biday inaan u duulo dal kale dadkaygo aan dadaalno dalkeenana aan xoreyno dadkeenana aan hadda rayaan waxay magaalada nairobi ku iibisaa buwaagta sheekooyinkii ay horey u qortay taasoo ay ku maareyso nolosheeda
waxaan joogaa kenya waxaan daabacdaa bugaag waan sii iibiyaa waan suuqgeeyaa ani waxaan ku maarayaa nolosheeda bugaagtana iibiyaa waan wareejiyaa maalin haddii liiga soo gato alxamdulilah haddii liiga soo gadan waayo alxamdulilah laka badanaa adiga boqolkiiba toban ay dhiirigelisa sagaashanka kale waxaa waaye aflagaadii waxyaabahaasaan kala kulmaa khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhowaan waxaa magaalada jabuuti lagu soo gebagabeeyey tartanka ciyaarta jesta ee bariga iyo bartamaha afrika waxaana ciyaartaasi ka qayb galay dhallinyaro badan maxamed cabdulaahi saalax waxa uu ka mid yahay dhallinyaradii matalaysay somalilan waxaana uu tartankaa iyo sida uga qayb galay uu uga warramay waryaheena v o a ee jabuuti sagal saciid faarax
walaal sagal waan dhowahay v o a barnaamijka dhallinyarada waan ku dhowahay dhammaan shaqaalaha v o a oo asxaab badana ku leeyan aad baan u salaamayaa halkan waxaanu jabuuti u joognay tartan la yidhaaho suun oo loo qabto bariga iyo bartamaha afrika annagu waxaanu matalanay tiimkii jamhuuriyadda somalilan jabuuti waxaanu kala kulannay soo dhoweyn aan innaba caadad ahayn markaan afka dhalinyarta ku hadlo si fiican bay noo soo dhaweeyeen jabuuti xidhiirka jasta jabuuti aad baan arrinta uga mahad celinayaa
markaad aragto gabdhaha kaalmaha hor soo galay masar iyo etoobiya oo kale ma jiraan gabdha ciyaara dhinaca somalilan jasta
xaqiiqdii maya laakiin waa qorshaha imika aanu wadno inaannu samayno tiim jasta ah oo hablaah oo reer somalilanah waxaa kaloo qorshaha noogu jira inaannu ku darno oo aannu wasaaraddan u soo bandhigno in jasta laga dhigo xiisad ka mida xiisadda dugsiyada somalilan lagu dhigto hoose dhexe si ay u soo baxaan dhallinyar somalilander oo jiniosa oo jas balayeris fiicfiicani marka barnaamijkay noogu jiraan inaannu hablaha qorshahayga ugu horeyna weeyaan inaannu hablaha somalilan aanu ku soo darno maadaama aanu halkan tartankan caalamiga aynu hadda ka qayb galnay aanu ku barannay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin saad sheegtay etoobiya masar jabuuti laftirkeeda waxay wataan hablo balayerisoo dhinacna waxaa ka socday qaybta wiilasha dhinacna qaybta gabdhaha ka socday marka annagu insha allah somalilan waxaan doonaynaa inaannu sanadka dambe la nimaadno annagoo wadana koo hablaa oo weliba xarfaana xarfaana insha allah maxaad waxaad ugu hortaa maadaama soomaalida dhaqan ahaan aynan u lahayn ciyaarahan oo kale siday ku bilaabtay somalilan ay ku soo gaartay in la ciyaaro
runta waa su-aal fiican somalilan marka la ydhaaho chester horta soomaalidu waxay iyagu dhaqan u leeyihin baasha la ydhaaho shaxda oo cid walba way taqaanaa shax marka la dhaho qof kasta u garanaya dadkeenna markaad ku tirahayd baashan cas ba la dhahaa waxay ka odhanayaan ma shaxdii la casriyeeyeyba markaad ku tirahayd mayne shaxdana gooni waa loo ciyaaraa baashanna waa waa calculation xisaab weeyaan qofku dee ilaa u sharaxid ma fahmayo somaliland chester waxay ku bilaabantay dad tira yar baa yaqaanay marka hore oo weliba u badnaa dadka ka yimaada hadday yihiin saraakiishii hore hadday yihiin odayaashii hore siimaanadii dadkaasna chester horta laga soo gaadhay somaliland oo keenay waxay bareen dhalinyar dhalinyartiina lodadkii ugu horreeyey ee dhalinyartii bareen lodkii labaad bay bareen marka annagu lodkii labaad baan noqonnayo la baray chester kadib waxaanu samaynay inaanu dhalinyartu isbarno annagu chester oo aanu samayno kooxo kooxo magaalooyinka somalilan ka soo bilow ceeri gaabo laascaano burco berbera hargeysa boorama inkastoo ay dhalinyarta reer gibiley gibiley ay yihiin dhalinyarta chester ugu khatarsan sababtoo ah gibiley dhalinyarta ka timaada chester ciyaarta waa dhalinyar yani hargeysa oo kale markaa chester la yimaado waa la raadin jiray meel chester lagu ciyaar lakin gibley meeshaa martibaad ka helaysaa dhalinyaro chester ciyaaraysa markaa chester somaliland waxay soo bilaabantay intaan anugu ka xasuusto kii waxayna naga soo gashay qolooyinka odayaasha waaweynee ama jaanibka la shaqayn jiray ama ha ahaadaan saraakiishii ruushka loo diray ee soo bartay markaa saasay kusoo gashay somaliland chester marka hadda fiirso dhallinyaradu siday u xiisaynayaan inay bartaan ama ay ku biiraan
meel fogba haddaanan kaaga soo qaban intii hadda aan tartankan ku jirnay social media dhalinyarta asxaabtaa markii dee social media waa laga wada socdaa mar walba dhalinyartu markii ay arkeen in tartan jasa dee annagoo asxaabtoodiya aanu qarankii dhanaa somaliland matelano aanu ku tagnay waddan kale xiise badan bay gelisay dhalinyar badan ayaa ka odhanaya markaad soo noqotid iminka at least dhalinyar asxaabteeda ugu badan mid kasta wuxuu markaad soo noqotid waryaa waad nagaatay haddabana chester noo noo bilowdaha annagana chester marka dhalinyartii waxaad mooddaa inay aad u soo xiiseynayaan iminka waayo micnaheygii baa la fahmay
kaalin intereg baa ka heshaan dhinaca dowladda ama dadkan kale dhiirigeliya chester
wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha somalilan waxay leedahay xidhiidho fara badan xidhiidhka chester waa xidhiidhada ugu waaweyn ee wasaaradda ka mida marka laga yimaado kubadda cagta iyo kubadda koleyga iyo orodka xidhiidhka soo raaca waa xidhiidhka chester wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha waxaan ku leenahay kaalin weyn oo mugle hadday noqoto dee tartamo ay noo qabato koobab dhaqaale dee aad bay noo garab taagan tahay halkan weli waxaan doonaya janska ka faaistaan aad u salaamaya wasiirka dhallinyarada ciyaaraha somaliland iyo agaasimaha guud agaasimaha waaxda chester xidhiidhka chester gudoomiyaha chester iyo dhammaan family of chest oo dhan halkan aan ka salaamaya ka faisanajans waxaa kaloo aan iyagana halkan ooga mahad celinayaa weliba mahad ballaadhan aan u celinayaa safaaradda jabuuti safaaradda somaliland ee jabuuti oo ugu horeeya safiirka master cabdifataax oo nin aad u qaaliya si fiican noo soo dhoweeyey shaqaalaha safaaradda aad baan ugu mahad celinaya mahad aan la soo koobi karin ayaan safaaradda jabuuti somaliland u hayaa
waa hagaaga dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa maxamed cabdilaahi saalax oo ka mida dhallinyaro oo tartan ciyaaraha jaska ah ka qayb gelayay magaalada jabuutina kaga qayb galay haatanna haddii aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan codka maxamed xasan xuseen lafoole iyo weliba laba aan kala maarmin
gayaanku midoobay wadnaantiyo dooqa watanaa isdoorta laba aan kala maarmin laba aan kala maagin gayaanku midoobay wadnaantiyo dooqa watanaa deeqa rabow nolol miigan kaftaa xalladnaanta awlaad lama jerto intay mudayinba u saar midigtooda awlaad lama jerto intay mudayinba u saar midigtooda rabow midha deeqa rabow nolol miigan miftaa xaladnaanta awlaad lama jerto intay mudayinba u sar midigtooda awlaad lama jerto intay mudayinba u sar midigtooda laba aan kala meerin laba aan isma quunin barbaarku midowday manhajkiyo diinta runtiina milgiye rabow mayay hore rabow kumanayso rabow mahwedeeqa intii mahuraana rabow mada raaxo ka yeela mininkooda intii mahuraana rabow mada raaxo ka yeela minankooda rabow mayay hore rabow kumanayso rabow mahwedeeqa intii mahuraana rabow mada raaxo ka yeela axmed xasan lafola ayaa heestaasi ku luqeynaya haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno weli waxaa si habsamada waddanka ruushka uga soconaya koobka kubadda cagta adduunka kulan xiise badan ayaa shalay waxa uu dhex maray waddamada braziil iyo mexico oo ka tirsanaa wareegga lix iyo tobanaad ee koobka kubadda cagta adduunka braziil ayaa guul muhiima waxay ka gaartay waddanka mexico waxaana kaga adkaatay laba gool waxba ciyaaryahanada neymar iyo roberto fermino ayaa daqiiqadihii kow iyo kontonaad iyo siddeetan iyo siddeedaad u dhaliyey labada gool ee braziil ay ku badisay waxaana ciyaartooyga ciyaarta loo magacaabay william oo wacdaro ka dhigay kulankaasi waxaa sidoo kale ciyaarta xiisaha badan ay ahayd xulalka dalka jabaan iyo biljamka xulka dalka jabaan ayaa ka naxsaday xulka dalka biljamka ciyaarta qaybtii labaad markii laisku soo laabtay waxaana jabaan ay u suura gashay in laba gool ay dhaliyaan wax ka yar afar daqiiqo daqiiqadihii siddeed afartanaad iyo labiyo kontonaad markaasoo laba gool iyo waxba la gaarsiiy xulka dalka biljamka biljamka ayaase isdhiganin ciyaartana dardar sii waday kuwaas oo u suura gashay in ciyaaraan fardigan iyo mardon fallini ay u kala dhaliyeen labada gool ee bareejada ay u baahnayeen kooxda biljamka daqiiqadihii lixdan sagaalaad iyo toddobaatan afaraad balse sagaashanka daqiiqo markii ay dhammaato afar daqiiq dheeraada lagu daray ayaa ciyaarta oo ay ka harsan tahay wax ka yar toban ilabiriqsi waxaa goolkii saddexaad oo wadnagoys ku noqday taageerayaasha iyo ciyaartooyda xulka dalka jabaan u dheliyey ciyaaryahan jadli gool ay si wada jirah uga soo wada shaqeeyeen ciyaartooyda xulka dalkaasi biljamka guushaasi ay gaartay xulka dalka biljamka waxaa micnaheedu ay tahay inay fooda isdari doonaan xulka dalka braziil oo iyagu hore u soo gudbay maanta waxaa la dheli doonaa dalalka sweden iyo switzerland kulankan waa kulanka sagaal iyo labaatanaad oo labada waddan ay isaga hor yimaadaan balse wuxuu noqonayaa kulinkii ugu horreeyey ee koob weyn oo ay dhinacyadu fooda isdaraan waxaase ciyaarta kale ee xiisaha badan oo iyaduna noqon doonta ciyaarta labaad ee dhici doonta maanta ay tahay xulalka dalka colombiya iyo ingiriiska labada wadan ayaa midba midka kale doonaya inuu wareegga kale usii gudbo ingiriiska ayaa intii ay la dheeshay xulka dalka colombiya aanay marnababa guuldaro kala kulmin shan kulan oo ay wada dheeleen ayaa saddex ka mid ah waxaa badiyey ingiriiska laba marna barbara ayay galeen kulankoodii ugu dambeeyey ay wada dheelaan waxay ahayd mey labakunshanyotobankii oo gobolka new jersey waddanka maraykanka ay ku wada dheeleen markaasoo saddex gool laba gool oo xulka dalka ingiriiska ay ku wada noolaadeen ciyaaryahan michael awin ayaa markaasi saddex le u dheliy xulka dalka ingiriiska ingiriiska ayaa sidoo kale colombiya ka adkaaday kulankii keliya ee koobka kubadda cagta adduunka ay isaga hor yimaadaan labada waddan sanadkii sagaashan iyo sideedii markaas oo laba gool waxba ay xulka dalka ingiriiska ku awoodranaadeen waxaana labada gool u dhaliyey ciyaaryahnada deron anderton iyo david beckham labada waddan oo hal gruub wada ahaa ayaa markaasi macalinka hadda xulka dalka ingiriiska hogaaminaya garet suthgate waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyda xulka dalka ingiriiska koobka adduunka u matalaysay hase yeeshee kulankaasi ayaanan isagoo la soo safin oo ku dhammaystay kursiga keydka waana arki doonaa natiijada sida ay ku dhammaato waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheena dambe xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cismaan iyo xubintii ciyaaraha haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantaynu kasii dhownaaan mar kale dibu jallecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan heesa xasil iyo weliba cododka fanaaniinta ikraan caraale iyo weliba cabdi holan
waxishoodkayo ishalqaabkao ifka xuracay waxishoodkayo ishalqaabkao ifka xuracay ruuxishaatahe xaaskaygi noqo adiga adiga haweeney xige adiga adiga haweeney xige alayo xatada cajimada kudhacad iga xaraftiro adagoo xasire xasire xasire xaaskaygi noqo
degeystayaal inaad si weliga wada hesheen codadka ikraan caraale iyo cabdi holan guud ahaanba idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta heestaasa ugu dambaysay waa aniga oo cabdixakan shibca iyo ibraahim daanduray iyoba guud ahaanba bahda v o ed leh tan iyo afarta galabnimo sidaa iyo nabadgelyo